إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan qodobada subaxnimadanaad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay weerar xasmina ku qaaday saldhig ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin duleedka deegaanka xawaadle ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe xiisada udhexaysa dowladda federaalk iyo maamulka la baxa jubbaland oo markii hore ka taagneed jubbada hoose ayaa markaan u muuqatay inay wareegatay gado dowladda kenya ayaa sheegtay in wax ka badan toban iskuul oo ku yaala dalkeeda loo xiray amni darro darteed xukun xaduusina ah ayaa maalintii shalay ka dhacay fagaara ku yaala deegaanka kunya barrow ee gobolka shabeellaha hoose jenaraal ka tirsan dowladda federaalk ayaa eedeyn u jeediyey guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir isagoona diray hanjabaad culus intaasi waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii ugu door koroonaa ee warka subax ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan haatanna u diyaargaroobahay isagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa subaxnimo jimca taariikhdii jirada ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha jumaadu thaani sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada dhinaca kalena ku beegan labaatanka bisha disembar sannadda laba kun afariyo labaatanka dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay weerar xasmina ku qaaday saldhig ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin duleedka deegaanka xawaadley ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe haddaba wararkii ugu dambeeyey weerarkaas cagmarinta ah iyo tiro maxaabiis ah oo laga qabtay ciidamada dowladda federaalka iyo qarax culus oo goordhow ka dhacay duleedka deegaanka xawaadle wararkaas waxaa isku soo duway oo isha ku hayay oo haatanna stuudiah ay ula soon waryaheena maxamed daahir cali sow ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka aroortii weerar cagmarin ah waxa ay ku qaadeen xero ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin duleedka deegaanka xawaadley oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe xeradaasi waxaa ku sugnaa ciidamo kala duwan oo meelo kala gedisan laga keenay oo hal urur ah gabi ahaan ciidanka mujaahidiinta waxaa u suurta gashay inay cagta mariyaan xerada oo si buuxda ula wareegaan gacanku haynteeda askartii xerada ku sugnaa ayaa noqday wax la dilay wax cararay iyo wax maxaabiis ahaan loo qabtay wararkii ugu dambeeyey ee kusoo dhacay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa sheegaya in weerarka cagmarinta ah ay mujaahidiinta saakay ku qaadeen xerada askarta dowladda federaalka ee deegaanka xawaadley lagu dilay shan iyo toban askari kuwaas oo iminka bilqan gudaha xerada iyo bannaankeeda ciidanka mujaahidiinta al-shabaab waxaa u suurta gashay in ay nolosha ku qabtaan tiro maxaabiis ah oo ka tirsan askarta dowladda federaalka kuwaas oo ilaa iyo hadda tiradooda aysan helin warbaahinta alfurqaan weerarkaasi cagmarinta kadib waxaa dhacay qarax xooggan oo duleedka xawaadley lagula beegsaday nin lagu magacaabo muuse oo ah guddoomiye ku-xigeenka ah dowladda federaalka ugu magacaaban deegaanka xawaadley qaraxa ayaa haleelay mooto uu watay guddoomiye ku-xigeenka waxaana la socday laba askar oo ka tirsan istaafkiisa waxa aynu xaqiijinay in muuse iyo istaafkiisa ay gebi ahaanba ku wada dhinteen qaraxa wadarta guud askarta iyo mas-uulkaasi dhintay ayaa tirada dhimashada waxa ay ka dhigaysaa siddeed iyo toban ruux ma jirto ilaa iyo hadda tafaasiil dheeraad ah oo dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin iyo dowladda federaalka laga helay wixii tafaasiil dheeraad ahna wararkeena dambe ayaan kusoo sheegi doonaa insha allah xiisada udhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland oo markii hore ka taagneed jubbada hoose ayaa markaan u muuqatay inay wareegatay gado faahfaahin ku aadan warkaas waxaa la diyaaraa cabdulkhaaliq macali cabdiweli saacadihii u dambeeyey waxaa soo baxayay warar la isla dhex marayay oo ah in dowladda federaalka ay doonayso in mar kale ay ku duusho axmed madoobe iyadoo markan kasoo weerarayso dhanka gobolka gado uu axmed madoobe maalmo ka hor u magacaabay guddoomiye cusub oo dhanka maamulkiisa ka socda wafdi uu hogaamiyo wasiirka amniga dowladda federaalka ayaa maalintii shalay diyaarad siday waxay ka degtay degmada garbahaarey ee xarunta gobolka gado iyadoona halkaasi uu kusoo dhoweeyey maamulka degmadaasi ee la safan dowladda federaalka inkastoo aysan qorshaheedu shaacin dowladda federaalka haddana wararka soo ifbaxaya ayaa sheegaya inay doonayso ciidamo iyada ka socda oo ay geyso degmada garbahaari ee uu ka jiro maamul hoostaga axmed madoobe waxaana durbaba wararka la helayo sheegayaan inay dowladda federaalka iyo wafdiga ay dirtay ay ku guuldareysteen inay ciidamo ka dejiyaan baardheere maadaama maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi uu aqoonsan yahay maamulka la magacbaxay jubbaland ee uu axmed madoobe hogaamiyo wararka waxay tilmaamayaan in qorshaha dowladda federaalka ay markaan doonayso inay ku horiso dagaal ka dhan ah axmed madoobe uu yahay mid fishilan ayna hadda weli wado qorshaha ay ku duulaan tagayso maamulka jubbaland oo dhankiisu marar badan kusoo celceliyey in uu guul ka gaaray dagaalkii ay la galeen ciidamada dowladda federaalka islamarkaana ay isweydaarsanayaan in ay diyaar u yihiin dagaal kale oo ay halkaasi kusoo qaadaan dowladda federaalka dadka u dhundaloola arrimaha siyaasadda ayaa xasan sheekh ku eedeeyey in uu dagaalkan hurinayo uusan wax faa'iido ah ka keenaynin islamarkaana uu u socdo aargudasho uu axmed madoobe kaga adkaanayo si kastay ahaataba xasan sheekh ayaa hadda la sheegay inuu ciidamo badan geeyey gobolka gedo sida ay sheegeen ilo xog ogaal ah oo arrimahaasi la socda dowladda kenya ayaa sheegtay in wax ka badan toban iskuul oo ku yaala dalkeeda loo xiray amni darro darteed warkaas waxaa si anba qaadaya farxaan cali cabdulaahi war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda kenya ayaa lagu sheegay in iskuulla ku yaalla dalkaasi albaabada la isugu dhuftay amni darro ka jirta qaybo ka mid ah dalkaasi awgeed ilaa saddex iyo toban iskuul ayay wasaaraddu sheegtay inay xirtay kuwaas oo ku yaalla ismaamullada baringo ee dalka kenya kadib amni darro baahsan oo saamaysay gobolkaasi ismaamulka baringo ayaa waxaa ku badan burcadda geysata dhaca xoolaha kuwaas oo mararka qaarkood dadka dila taas ayaana loo aanaynayaa tallaabada albaabada la isugu dhuftay iskuulladan dalka kenya ayaa wakhtiyadii u dambeeyey waxaa ka dhacayay dilal qorshaysan oo argagax leh kuwa oo cabsi badan ku abuurtay guud ahaan dadka soomaalida iyo kuwa kale ee deggan halkaasi maalmo ka hor ayay ahayd mar bulshada ku dhaqan gudaha kenya ay bannaanbax ballaaran ka dhigeen meelo badan oo ay ka mid tahay caasimadda dalka kenya ee nairobi ayagoo watay boorar ay ku qoran yihiin stop killing us oo micnaheedu yahay jooji dilka dhanka kalena raadinaya cadaalad iyo in lasoo qabto dadka dilka geysanaya xukun xaduusin ah ayaa maalintii shalay ka dhacay fagaare ku yaala deegaanka kunya barhow ee gobolka shabeellaha hoose maxamed muudey abuu muslim ayaa faahfaahinta warkaas la diyaara allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
maalintii shalay waxaa deegaanka kunyubaru ka dhacay xukun xadusino ah oo lagu fuliyey wiil dhallinyaro ah oo gabar muslimad ah falkufsi ah u geystay xukunkan ayaa ka dhacay meel fagaaro ah waxaana u soo daabasho tegay dad badan oo ku nool deegaanka qaadiga maxkamadda shareecada islaamka ayaa fagaaraha ka akhriyey xukunka ka soo baxay maxkamadda xukun intaa kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay mudeeciyadda dacwaddeeda iyo mudaacalayhiga jawaabtiisa noqotay qiraal weyddiisayna inuu guur soo maray iyo in kale baartayna caafimaadkiisa ogaatay in guur soo marin caafimaadkiisana taam uu yahay waxay u bandhigtay shareecada islaamka waxay xukun u soo saartay sida tan kow waxaa maxkamaddu xukuntay falka uu ku dhacay inuu yahay fal zino ah labo waxay ku xukuntay boqol karbaash oo xadu zino ah saddex waxay kaloo ku xukuntay mahrulmithil iyo hal sano oo musaafuris ah intaasi kadib qaadiga wuxuu sheegay adilada loo cuskaday xukunka afar xukunkaas wuxuu ku sugnaaday iqraar shan waxaana loo cuskaday aayadda labaad ee min suurati nuur qowluhu tacaalaa azzaaniyatu waazaanii fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jaldah walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah in kuntum tu'minuuna biallaahi walyowmi alaakhir walyashhad cadaabahumaa taa'ifatu min almu'miniin waan cubaadata bni saamiti radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam khuduu canii khuduu canii qad jacala allaahu lahunna sabiila albikru bilbikri jaldu mi'ah wa nafyu sana akhrajahu muslim marar badan ayay deegaanka kunyobaru horay uga dhaceen xukuno kan la mid ah oo lagu fuliyey dadyow kala duwan
allahu akbar allahu akbar أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
warkaan dhegaystayaal subaxnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacaddii salaamiga ee alfurqaan jenaraal ka tirsan dowladda federaalk ayaa eedeyn u jeediyey guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir cabdalle mukhtaar ayaa faahfaahinta warkaas la diyaara mid ka mid ah jenaraalada dowladda federaalka ah ayaa eedeyn u jeediyey guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ninkan oo lagu magacaabo jenaraal koronto kana mid ah dowladda federaalka ayaa sheegay in guri uu tilmaamay in uu isagu leeyahay uu si gardarro ah uga xukumay saalax dabaan oo ah guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ee dowladda federaalka guriga ayuu tilmaamay in uu u haysto dukumentiyo sharci ah dhanka kalena waxa uu sheegay in maxkamaddu ay ka xukuntay isagoo dalka dibaddiisa ku maqan guddoomiye saalax ayuuna xusay in uu yahay nin aan u qalmin xilka uu hayo markaan imid waxaa la ii keenay waqti fulin ah xataa dacwadu maan arag aniga dacwada meel ka dhacday iyo waxay ka dhacday ma arag midda kale qofka buu maqan yahay xataa waxaa fiican in la baafiyo wa- sha- sharciyan waa la baafiyaa sharciyan mataqaana qofka guriga tii hore sidoo liigu keeni karaa liigu keeni karaa ciidana guriga jooga waa loo dhiibi karaa haddaan maqanahay war hadda markaas waa ogaan lahaa ballan maxkamad haddaan leeh wax ballan maxkamad idoo la ii dhigin waxna aan la samayn ayuu waxay yidhaahdeen xukunki waa dhacay waana loo xukumay kadib anigoo maqanaa guriga la yimid guriga la yimid waxaa la yidhi xukunki waa la fuliyey waa lagu kala baxay ciidana la soo duldhigay aniga waxaan ka tirsaday dad gaashaandhiga inta warqad la geeya lama dhihin ninkaasaa maxkamad laga rabaa oo soddon cashaa ku yimaado iyo waxa ku yimaado lama baafinin oo baafin ma dhicin marka ma garan kara wuxuu du leeyahay gudoomiye maxkamadda information yimaado nin markaa- nin maxkamadda imaan waaye ee jalan sheeganaya la yidhi jalan sheeganaya aniga jalan ma sheeganayo jalan waan ahay weligan wax ma dhicin midda kale dadaa waxay u maleeyaan aniga inaan qurbaawi ahay dadka qaar ay qaataan marka meesha aan wax- aan wax qoraayo madaxayga xiyarmaa la arkay ma aqaano qurbaawi waa la ii qaatay ninka noocaas inuu maxkamaddan oo afar milyan oo qof oo muqdisho ku nool inuu xukumaa waa qalad ah, oo maxkamad u ahaadaa qalad ah waxa uu intaasi ku daray in dowladda federaalka ay bahdishay saraakiishii hore ee iyada ka tirsanaa isagoona tusaale u soo qaatay jenaraal goorden oo dhowaan magaciisa lagu bedelay sargaal kale oo shisheeye waxa uuna geesta kale ku hanjabay in haddii aan laga dulqaadin ciidanka gurigiisa la duldhigay uu wixii dhaco mas-uuliyaddeeda qaadanayo guddoomiye saalax sidaas daraaddeed waxaan shacbiga ogeysiinayaa in mataqaanaa guri tuuganimadaas lagu lagu kala baxay dadka hoosha wadana ay yihiin dad sheeganaya cidda villada aan nahay dadka dhahaya oo habeen naga xoga villada naga xiga niman ganacsadaana ku jira meesha ganacsadaas ku jira meeshana waa la yaqaanaa waa nimanka hadda dhoolka dadka ka booba oo ganacsadayaal ah waxaa kaloo jira dalkan aniga usoo shaqeeyey garaadda beena ma wato waxaan kasoo shaqeynaya muddo soddon iyo sagaal sana ciidamada u shaqeynayay sidaas daraaddeed halgankeeni hal bacad lagu lisaa laga dhigay sababtoo ah aniga maanta in la yihahdo guri tuugaa oo haystaa annagu raggii kolleegayaa saacaddan maanta ay dhinteen oo aniga aan ka soo harnay ayaa haddana waxaa jira raggeenni magaca lahaa ee magaca loo bixiyey sida sida jenaraal gordon oo kale maanta isagoo awal la aasay haddana maanta magaciisa lasii aasay anigana maanta waxaa laleeyahay tuugaasaa laleeyahay waxaasoo kalena wax la dulqaadan kara maaha saacaddan waxay ka bilowday ciidanka dul saaran in laga dulqaado haddaan laga dulqaadinna waxay ka yimaado wax iska leh dadka meesha ciidankaa keenay marka laga yimaado dilalka dhaca barakicinta iyo burburinta ay madaxda iyo ciidanka dowladda federaalka u geysanayaan guud ahaan bulshada gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada muqdisho waxaa marar badan dhacday in xubno ka tirsan dowladda federaalka ay la kulmaan dhulboob kaga yimaada dowladdii ay ka tirsanaayeen sidaba hadda ku dhacday jenaraal koronto warkii dhegaystayaal subaxnimadan jimcaha aad kala socoteen idaacaddii salaamiga ee alfurqaan waynaga intaa